بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته maanta haddii ilaahay qadaro waxaa inoo bilaabmi doonaa muxaadaradii ugu horreysay ee kulankan aynu ugu tala gallay waxaana inoo soo jeedin doonaa khadar cabdilaahi badeed ogna waxay ku saabsan tahay manhajul ambiyaa fii dacwati ila allah ama waddada ay ambiyadu u martay markii ay diinta ilaahay ku baaqayeen ee ay dadka gaadhsiinayeen waxaa si toosa aan mikrofoonka ugu wareejin doonaa sheekh khadar cabdilaahi badeed iyo muxaadara
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال سيدا ولا الكين شيخ حسين الشيغي موضوع محاضرة وحويان منهج الأنبياء fi dacwati ila allah dariiqa iyo hannaankii ay u gudan jireen ambiyada ilaahay subxaanahu watacaala dacwaddooda xilka ilaahay uu saaree dacwadda ah siday ambiyadu u gudan jireen dariiqii u raaci jireen walaalayaal ambiyada salawaatu ullaahi calayhim wasalaamu waa bashar ka mida basharka ilaahay abuuray jalla wacalaa laakiin waxay dheeryihiin khasaa'is iyo waxyaabo loo doortay amba loogu aaminay inay noqdaan safarada u dhaxaysa ilaahay iyo khalqigiisa yacnii waa dad gaadhay heer amba kamaal iyo dhammaystir ilaahay subxaanahu watacaala ugu aamino inay soo qaadaan fariinta alleh oo ay soo gaadhsiiyaan makhluuqaadka iyo cidda loogu soo dhiibay waa xil culus iyo waajib aada iyo aada u weyn inuu qofku soo qaado fariin oo uu soo gaadhsiiyo alle subxaanahu watacaala uu ka soo qaado oo uu soo gaadhsiiyo makhluuqaadkiisa isagoo waxna aan ka dhimin waxna aan ku darin ambiyada manhajkoodu maxaa waxaad isweydiin kartaa maxaa la isu raaciyey inninka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu inoo soo diray rasuul nebiyullaahi moxamed salawaatu ullaahi calayhi wasalaamu laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana waxaa idinku sugan rasuulka ilaahay jalla wacalaa ku dayasho wanaagsan rasuulku miyaanu inagu filayn maye wuu inagu filan yahay oo rasuulku hadduu inagu filan yahay ambiyada kale maxaa maxaa inoo keenay soo ummada looma soo dirin waa la isweydiin karaa mararka qaar oo waxaa la odhan karaa rasuulka ilaahay inoo soo diray baa diinta inoo dhammaystirae maxaa ambiyada kale iyo risaalaadkoodii iyo dacawaadkoodii culimmadu way ka jawaabaan jawaabo fara badan bay ka bixiyaan jawaabaha waxaa ka mid ah ambiyada diintay xambaarsanaayeen waxay u qaybsanaayeen usuul iyo furuuc waxay u qaybsanaayeen wax asalah oo dacwaddaasi ay ku taagan tahay iyo sharaa'ic axkaamta daahirka ah ee dadku ay qabtaan salaadaha sekada iyo akhlaaqiyaadka iyo waxyaabaha la midkaa shayga asalka ah ee dacawaadka iyo diinaha asalka u ahi waa tawxiidka ambiyadu way ka midaysnaayeen tawxiidka waxay ku kala duwanaayeen sharaa'icda xataa waxay ka midaysnaayeen baa la yidhaahdaa akhlaaqiyaadka waxyaabaa la yidhaahdo waayo akhlaaqiyaadka dabiicada iyo fidrada basharigabaaba iska taqaano iska og oo beentu inay xun tahay runtu ay wanaagsan tahay in wax la bixiyaa iyo deeqsinimadu ay wanaagsan tahay bakhaylnimadu ay xun tahay geesinimadu inay fiican tahay fulaynimadu ay xun tahay akhlaaqda wanaagsan iyo akhlaaqda xun dadka qofka daciifka in loo naxariisto inaan la waxyeelayn agoonta in loo naxariisto inaan la waxyeelayn waxyaabaha noocaas oo dhan diintu way amartay fidrada iyo dabiicada ibni aadamkuna way ku qotontaayo waa laisla ogol yahay cidda xataa ka tallaabsanaysa waa cid og qalad inay samaynayso qofka qof dulmiyaya qofka been been sheegaya qofka qof dilaya isagoo og sidii wanaagsaneyd iyo samihii inuu ka leexanayo ayuu shaygan samaynaya marka jawaabta koowaad waxa weeyaan ambiyada waxaa inoo geeyey nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaa nebiyullaahi aadam intaa u dhaxaysa waxay ku baaqaayeen hal asal hal shay oo ah tawxiidka ilaahay keligii in la caabudo cid kale inaan la caabudin axkaamta way ku kala duwan yihiin axkaamtana wuxuun bay ka farcamaysaa salka ay ku haysaa waa tawxiidka qodobka labaad ee lagaga jawaabay waxa weeyaan qur-aanka waxaa lagaga warramay intaas oo nebi toddobiyo labaatan nebi baa qur-aanka lagu sheegoo lagu xusay ha kala badnaadaan oo ha kala yaraadaan qaarna in badan baa laga warramay qaarna hal mar baa laga warramay shayga muhiimka waxa weeyaan haddii aanay macno lahayn oo aanay wax soo kordhinahayn oo aanay macno inoogu fadhiyin dee qur-aan kuma sheegeen qiso qisooyinkoodiina kuma soo celceliyeen jawaabahaas iyo jawaabo fara badan oo kale ayaa laga bixiyey walaalayaal manhajka ambiyadu waa manhaj mutakaamila waa manhaj dhammaystiran oo ilaahay subxaanahu watacaala uu mithaal iyo tusaale uga dhigay cid kasta oo nool culammada qaar waxay yidhahdeen manhajka ambiyadu saalixun likulli zamaanin wa makaan waxa u qalmaa zaman kasta iyo meel kasta culamada qaar baa waxay yidhahdeen bal akthar min dalik saalixun likulli zamaanin wa likulli makaanin wa likulli xaal iska daa zamanka iyo makaanka eh waxa uu munaasib u yahay xataa xaaladaha khaaska ah qofka ibni aadamkaahi isagoo makaan iyo meel ku nool oo zaman ku nool ayaa haddana xaalad xaalado kala duwan buu gelaya faqri baa ku dhacaya xanuun baa ku dhacaya wuu baqanayaa waa xaalado wuu far wuu farxayaa ubad buu yeelanayaa khayr fara badan buu helayaa waa xaalado xaaladda wanaagga iyo xaaladda dhibta ambiyadu way soo wada mareen haddii aada xaala xaalad murugo ah iyo xaalad walbahaara iyo xaalad dhibaataahi ay jirto waxaa la helayaa intaas oo mithaal oo saalix u ah xaaladdaas oo aad ku laabqabuusanayso haddaad taa cagsigee cagsigeeda aad ku sugan tahayna waxaad helaysaa intaas oo xaaladood oo kale oo ambiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ku sifaysan yihiin marka ambiyada manhajkoodu waa saalixun likulli zamaan saalixun likulli makaan saalixun likulli xaal xaalad kasta iyo zaman kasta iyo meel kasta ambiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu u qalmaa manhajkooda maaha manhajka dacwada oo keliya ee waa manhajka nolosha oo dhammaystiran qofku adduunka siduu u noolaanayo iyo aakhire waxa uu ku badbaadayo dhammaantoodba waxaa laga helayaa manhajul ambiyaa meel aan manhajul ambiyaa ahayna laga heli maayo macnaha maaha haddii ambiyada laga helaayo siyaabo kalena waa loo ogaan karaa oo tajruba laga ogaan karaa oo ummado kale ayaa haya oo cido kale ayaa gaadhay ma jirto manhajka ambiyada meel aan ahayn oo laga heli karo nolosha qiimaheeda iyo toosnaanteeda iyo badbaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaabaha uu ku sheegay aakhire waxyeelada iyo dhibaatada lagaga badbaadayo manhajkaas mooyaane ma jirto ilaahay qur-aankiisa waxuu ku sheegay ambiyadu inay isdaba socdeen oo marka nebi meesha uu ka baxaba nebi kale uu imanayay walaqad bacanaa fii kulli ummatin rasuulan ummad kasta waxaa loo soo diray rasuul waxay ka dhigan tahay dalaalka iyo hanuunka hanuunka iyo iyo baadida iyo maa soo horreeyey ma baadidaa soo horreysay mise hanuunkaa soo horreeyey maxaa soo horreeyey baadida soo maaha maya waxaa soo horreysay hanuunkaa soo horreeyey nabiyullaahi aadam buu ilaahay abuuray xaawo ayuu ka abuuray ubad ayuu siiyey way toosnaayeen dad mustaqiimiina oo toosan oo manhajka ilaahi subxaana wa tacala ku dhaqmaaya ayay ahaayeen zamankii baa dheeraaday nebiyullaahi aadam waa iska dhintoo waa geeriyooday sida qof kastaaba u dhimanayo dabadeedna zamankii baa dheeraaday caamilka zamanku waa khatiir zamanka iyo wakhtiga waa halis marka qofku meel uu xaalad uu taagan yahay ee wakhtigu muddo uu qaato isbeddel baa imanaya way yar tahay dadka idinkuba eega qof aad akhyaar ku taqaanay oo bilowga ay istaqaaneen toban sano ka hor labaatan sano ka hor inuu xaaladii wanaagsaneed ku taagnaadaa qofkaasi waa naadir qofku wuu gebi dhaclaynaya hoos buu dhacayaa kor buu baxayaa hoos buu dhacayaa kor buu dhacayaa haddii dee boqolaal sane ay gaadheena kaba sii daran khalad yar baa bilaabmaya khaladkiibaa sii weynaanaya khaladkiibaa sii weynaanaya khaladkiibaa sii weynaanaya ilaa marka dambe uu noqdo shay shaayaca oo la wada yaqaano oo la wada sameeyo markii zamankii dheeraaday ee dadka ay leexdeen ee khaladka isbiirbiirsaday ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu soo diray nebiyullaahi nuux calayhi salaam si dadka loogu soo celiyo halkii nebiyullaahi aadam ambiyadu wax kala qaban mayso dadka jidkoodii horun bay kusoo celinaysaa wax cusub la iman maayaane waar sidan baashu may ahaan jirine sidan baa saxa ayuun bay kusoo celinaysaa nebiyullaahi aadam jidkiisii iyo tawxiidkiisii ayuun baa lagu soo celinaya saas baa ilaahay subxana wa tacaala wuxuu leeyahay walaqad bacadnaa fii kulli ummatin rasuulan maxay leeyihiin maxay xambaarsan yihiin an icbud allaha wajtanibu taaquut nebiyullaahi aadam tawxiidkii uu bilaabay ee ilaahay subxaanahu watacala uu la hor istaagay ee uu ku khilaafay ibliis ayuunbaa dadka ilamaayo hadda lagu soo celcelinaya ilaa nebiyullaahi moxamed caleyhi isalaatu wasalaam saaseed marka ummad kasta waxaa loo soo diraya nebi isagoo xambaarsan risaalada ilahi subxana wa tacala xaggiisa ka timi oo manhajka ale subxaanahu wa tacala lagu soo celinayo marka adduunka hanuunku kama dhammaado wuu daciifaa wuu itaal dareeyaa dadka halulkhayrkaabaa yaraada dadka halulkhayrkaabaa daciifa laakiin adduunka ilaahay subxaanahu wa tacaala isuguma baxaan dalaal iyo baadi isuguma baxaan hal mar bay isugu baxayaan dalaalka iyo baadida waa goorma waa aakhiru zamanka markay xaaladdu faraha ka baxdo ee suurta la afuufi doono ee qiyaamuhu dhici doono markaasa adduunka waxaa laga waayay cid tidhaahda allah allah laakiin inta ka horraysa khayrka iyo ahlulkhayrku amba ha yaraadaan amba ha bataane kolley iyo kolleyba khayrku wuu jiraya su-aal labaad baa isweydiin leh ambiyada maxaynu uga sheekaynaynaa maanta jidkooda iyo dacwadda maxaynu uga sheekaynaynaa waa su-aal wajiiha waa su-aal yani toosan oo la isweydiin karo dhowr qodob baa ayaa la odhan karaa yani waxay u tahay jawaab maxaynu maanta u daraasaynaynaa manhajka ambiyada ee ku saabsan dacwadda way tahay in la daraaseeyey manhajka ku saabsan manhajka ambiyada ku saabsan nafta iyo la dagaalankeeda iyo nafta iyo taskiyadeeda in laga wada hadlo way haboon tahay in laga wada hadlo manhaj alambiyaa fi taskiyat nufuus yani fi fi lcilmi sharci in laga wada hadlo cibaadaadki iyo manhajkii ambiyada in laga wada hadlaa way haboon tahay kanna waa qodob ka mid a qodobadaas oo ah manhaju alambiyaai fi dacwati ila allah hadda iyo waktiga walaalayaal aynu joogno waxa fara badan waxaa laga sheekeeyaa manaahij iyo aragtiyo nadariyaad iyo manaahij baa had iyo jeer laga sheekeeya manaahijtaasi waxay ka warramaysaa manahij manaahij takyiir manaahij lislaax sida wax loo wanaajiyo sida wax loo bedelo sida wax loo hagaajiyo dad baa sameeya waa aragtiyo isbiirbiirsaday had iyo jeer waxyaabaha nadariyaadka la yidhaahdaa waa shay meel ka bilaabmay oo la dhaqaajiyey oo kufay oo haddana dib loo celiyo wax lagu daray oo meesha ay ku kufeen la dhaafiyey haddana wax kale lagu daray oo hore usii socday waxaa loo jeedaa marka waa shay mutaraakim ah nadariyaadka aadamigaahi amba insaanigaahi waxay ku bilaabmaan tajaarib in samee waa qalad ku celi maxaa saxa sidan kalaa saxa waa la hagaajinaya kaa waa lagu guulaysanaya tallaabo labaad buu qaadayaa laakiin manhajka ambiyadu taa wuu ka duwan yahay manhajka ambiyadu waa manhaj dhammaystiran oo tijaabo aan ahayna xaqiiqaa oo xagga ilaahi subxaanahu wa tacaala ka yimi alaa yaclamu man khalaq wa huwa alatiifu alkhabiir cidda abuurtay adduunkani xaaladeeda iyo qorshaheeda miyaanay garanahayn maya way garanaysaa marka maadaama manhaj laga sheekaynayo oo manhaju takyiir la leeyahay oo cid loo saarinayo waxa laleeyahy manhajkaasi waa manhaju takyiir cinda man cinda cidda noocaas iyo noocaas marka waa in la yidhahdo manhaju alambiyaa fi اtakyiir manhaju alambiyaa fi lislaax manhaju alambiyaa fi dacwati ila allah insaa la yidhaahdaa daruuri bay noqotay dariiqada had iyo jeer dadka hore iyo dariiqada dadka dambena waxa wanaagsan dariiqadii hore ee waxyiga u dhoweyd waxaa qalada kelmadda had iyo jeer dadka qaar ay adeegsadaan dariiqatu salafi dariiqatu alkhalafi aclam wa dariiqatu salafi aslam waxay yidhaahdeen haddii badbaado la doonaya nabadgelyana waxa wanaagsan dariiqadii salafka oo cilmigaa sharciga in lagu koob koob koobto oo waxyaabo kale aan lagu dardarin dariiqadaasi waa badbaado soconaysa laakiin haddii aqoon iyo cilmi la doonayo ya waa in la raacaa dariiqada khalafka dadkii dambe dariiqadoodii waa in la raacaa lagu dheganaada waa qalad meesha badbaadadu ay ku jirto ayaa cilmiguna ku jiraa meel aan badbaada aanay ku jirin aqoonimo taalo sidaas aawadeed culimmadu waxay idhahdeen dariiqatu salafi aslam wa aclam wa axkam dariiqada salafka ayaa intaasba hadday noqoto aqoonna asalafu saalix kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga caleyhi salaatu wasalaam cid uga aqoon badeed ma jirin badbaadana waxaa lagu badbaadaya waa taas lan yasluxa aakhiru hadihi اlumma ilaa bima salaxa awalaha dariiqadaa hore lagu badbaadun baa gadaal loogu badbaadaya wax kalo logu badbaadi karaa ma jiro haddii xikmad ay noqoto cid ka xikmad badnayd maayna jirin qodobka labaad ambiyada ilaahi subxana wa tacaala waxa uu ka dhigay macsuumiin dad macsuuma oo aan qaldamin waxay samaynayaan waa waxyi rasuulkeena moxamed salawaatu ullahi aleyh wasalam maxaa la yidhi in huwa ilaa waxyun yuuxa wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa waxa uu ku dhawaaqayaa wax kale maahee waa waxyi hawadiisa maaha wuxuu doonayana maaha ilaahay subxaana wa tacala wuxuu ka sheekeeyey qur-aanka ambiyo fara badan fara badan markaasaa wuxuu ku soo gebagabeeyey kelmad nuxura oo odhanaysa ulaa'ika aladiina hada allaahu fa bihudaahu muqtadi kuwii ilaahay hanuuniye waa kuwaase ee jidka wanaagsan raacay waa kuwaase jidkaa raaca oo kaa ka daba mara meelaan kaas ahayna ku badbaadaysaan oo wanaagsani ma jirto cidda lagu leeyahay waa ayo fa bihudaahu muqtadi hal qof baa lala hadlaya qofkaasi waa kuma waa nebiyullaahi moxamed salawaatu ullahi caleyhi wasalaamu nebi moxamed waxaa lagu leeyahay inakana way inoo taalla waa laynagu leeyahay marka yacni kaas ee manhajka ah ee macsuumka ah ee ilaahay subxaanahu watacaala soo dooray soo naqeeyey ee layna faray inaynu ku dayanno in laga sheekayo la sharaxaaye way fiican tahay qodobka u dambeeya aan qodobka kaga baxaya waxa weeyaan ambiyada dadku had iyo jeer waxay qolo kastaaba waxay leedahay cid ay ku dayato qolyaha ka soo qaad mu'arikhiinta siyaasiyiinta suugaan suugaanyahanada kuwa dhaqaalaha iska ilaa culimada qolo kastaaba waxay leeyihiin ciday higsanayso ninka suugaanyahanahi waxaa madaxiisa ku qufulan intaas oo suugaan yahan oo ka horreeyay isaga oo leeya hebel oo kala gaadh oo mithaal u ah qof dadka ka duwan oo si gaara ilaahay subxaana wa tacaala u soo sameeyey oo maskax gaara uu saaray oo mawhibo gaara uu u dhiibay oo wax qabtay injaaz iyo ibdaac la yimi nin kastoo suugaanyahani markaa wuxuu haystaa dariiq hebello way idinka arke markay gabyayaan nin kastaa wuxuu kasoo halqabsanaya xuseen baa nala fadhiye intaas oo gabyaa oo ka horreeyey sidii hebel saamo u tuuray hebelkii kale bartaamanka ka soo leexiyey sida hebel yani nin kastaaba nin buu eeganaya sidaas oo kale siyaasiyiintu ninka siyaasigaahi siyaasi baa ka horeeya ninka muarikaahi taarikhyahanka taarikhyahan baa ka horeeya ninka caalimkaahi caalim buu eeganaya ibnu taymiya lagu odhanay ibnu taymiya sidan buu yidhi ibnuqayim sidan buu yidhi sheekh khalecaynkan buu yidhi cabdullaahi ibnu cabaas wax kale meesha ma yaalee waxaa ka dhexeeya raxim markay noqoto waxqabad iyo dacwad yaa ku guulaystay waxaa guulaystay ducaad waxaa guulaystay culimo waxaa guulaystay kan waxaa guulaystay kan laakiin guul kama dambaysa oo dhinac kastaba ah boqolkiiba boqola yaa camalka dacwada meel saaroo ku guulaystay alambiyaa waalambiyaau faqad ambiyada oo keliya ayaa camalkii dacwaddii ay hayeen alif ilaa yaa dhammaystiray cidaan ciddaa ahayn oo sheegan kartaana ma jirta nin kastoo ku guulaystay dacwaddiisa waxbaa ka dhiman waxbuu ka tegey waxbaa qabyo ah laakiin nabiyullaahi moxamed calayhi isalaatu wasalaam ilaa nabiyullaahi aadam ama ilaa nabiyullaahi nuux camalka dacwadeedii ay hayeen way ku guulaysteen maadaama aad ducaad tihiin markaa waa in la raacaa oo oo la akhristaa oo la daraaseeyaa taariikhdii ambiyada iyo qasaskoodii qur-aanka in laga akhriyo aan la dul cararin si aada loo akhriyo middaasi waa waa midda koobaad amba qodobka koobaad ugu talagalay maaragtay inaynu isfahansiino maxaynu uga jeednaa manhajka ambiyada ee dacwadda in la raaco maxaynagu kalifeeyey maxaynu uga sheekaynaynaa qodobka labaad oo mawduuca nuxurkiisa ah macaalimta amba ususta manhajka dacwadda ambiyadu ay ku taagan yihiin u fara badnaa waxay la tahay shan qodob oo gaagaaban oo dulcarara maadaama waktigana ina hayo inaan insha allahu tacaala kusoo koobo maclamka koobaad amba asaaska koobaad amba calaamadda koobaad ay ku wada calaamadsan tahay ambiyada manhajkoodu wuxuu ahaa kaanat dacwatuhum tartakisu cala atawxiid dacwaddoodu waxaa sal u ahaayo ku soo noqnoqonaysay wax kastoo ay sheegaan iyo wax kastoo ay faraan iyo waxay diidaan iyo mowqif ay qaataan dhammaantood dhammaantood waxay ku soo noqonaysay atawxiid tawxiidka iyo qaybihiisa wayna ka sheegayna imanka aayadda qur-aanka walaqad bacathnaa fii kulli ummatin rasuulan an icbudu allaha wajtanibu taaquut nebi kastaa wuxuu leeyahay ilaahay caabuda طاaquudkana iska ilaaliya وma arslna min rasul وma arslna min qablika min rasuuli إilaa nuuxi ilayhi أnnahu laa ilaaha ilaa ana faacbuduunii nebi kastaa wuxuu leeyahay ilaahay oo keliya caabuda alla mooyaane alla kale oo jiraa ma jiro kelmadda an icbud اllaha wاjtanibu طaaquut ama annahu laa ilaaha ilaa ana faacbuduun siday kelmaddaasi usoo gaaban tahay macnaheedu uma soo gaabna waa meesha nolosha qofka ibni aadamkaahi ay ka indilaaqayso waa meesha ka bilaabmayso iyo meesha ku dhammaanayso ashahaadda qofka ilmaha yar marka uu dhinto dhegtaa loogu eedaamaa ashahaadi baa ku jirta markuu sii dhimanayna maxaa la yidhi man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna inta labadaa udhaxaysana waxaa laga rabaa qofku laa ilaaha ila allah inuu ku jiro noloshiisa oo dhan maaha oo keliya tawxiidku xagga dambe insha allah ka sheegi doona qadiyad nadariya isla nadariyaho tawxiidku saddex buu qaybsamaa waa tawxiid arububiya tawxiid aluluhiya alasmaa wasifaat intan baa loosoo tafriiciya sifaatku waa kuwan tawxiidku waa masale camaliya tawxiidku masale nadariya maahee waa masale camaliya waa masalo qofka noloshiisa ka muuqata qofka ahlu tawxiidkaa iyo qofkaan ahlu tawxiidka ahayna laba qofoo isu dhowo isu eg ma aha ambiyada ilaahay waxay ugu celcelinayeen ee nin kastaaba uu salka u saaray nabiyullahi moxamed alayh isalaatu wasalaam waa garanaysaan mucaad bnu jabal ayuu rasuulku alayh isalaatu wasalaam diray inaka taatii qowman ahlu kitaabin falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah fii bacdi riwaayaat wa anna muxamedan rasuulu llah markaad qowmkaa gadha nimanka halkaa jooga ee ahlu kitaabkaa waxaad u sheegta ha ha ugu horayso laa ilaaha ila allah nimanka wax badan baa ka qaldanaa miyaan intoo tan la iska dhigo miyaan horta wax kale lasoo sixi karin oo hadday isdulminayeen dulmiga miyaan lagala hadli karinoo haddii riba meesha ay ku jirtay iyo dhaqaaluhu inuu ka qalloocan yahay xagga dhaqaalaha miyaan laga hagaajin karinoo waxyaaba noocaasa maxaa loo samayn waaye waxaa la og yahay qofka ribada waxaa ka kaxayn kara oo keli ah inuu qofku aaminsan yahay wixii waa idinka yaqaano laga sheekeeyey intaasoo jeer maraykanku inuu ku dadaalay intaas oo sano oo intaas oo milyaar oo dollar uu ku bixiyey khamriga inuu joojiyo khamriga maraykanka lagu cabaayo doorasho looma cabin iyo xorriyad iyo qofka kii wax cabayaana ha cabo kii aan waxba cabaynaha la iska daaya maahe waa lagu daalay oo waa lagu dadaalay oo ciidamaa loo sameeyey oo milyaaraad milyaaraad min adoolaaraad ayaa lagu bixiyey way socon weyde laakiin meel meelaha ka mid a adduunka oo xashiishadda iyo afyuunka uu aad iyo aad uu ugu baahay waxa lagu joojiyey maxay waraaq lix layn ah lix sadar ah lix arrinka noocaasi noocaasi waa mamnuuc ilaahay baa xaaraantinimeeyey waxa weeyaan arrinkaa hala joojiyo kuwii beeraha ka beeri jiray beerihii bay gubeen kuwii dukaanada u yaalayna dukaanadii bay ka soo saareen oo way gubeen maxaan saasba u leeyahy nebiga calayhi salaatu wasalaam markii lagusoo lasoo la soo dejiyey inama alkhamru waalmaysiru waalansaabu waalalslaamu rijsun min camali shaytaani fajtanibuuhu madiini sideebay ahayd madiini guryahan oo kalea u furaa ninka gurigiisu u yaalay maqaaxidu u yaalay hudheelku u yaalay nin baa saa u dhex wareegeysanaya anas ibnu maalik baa ka sheekaynaya wuxuu leeyahay aniga oo yar oo dhalinyaro ah ayaa aayadda qur-aanka ay soo degtay guri baanu joognay gurigaasaa khamrigaa lagu cabaya anigu dhallinyaraan ha khamriga maan cabayne ragga meesha joogaan u qaybqaybinayay ansaa ugu soo wareejinayay nin baa soo galay wuxuu ihi qur-aankaasaa soo degay nin kastaaba koobku hayay buu dhigay bannaanku u baxay nin kastaa intuu haysi bannaanka ola baxo wuu daadiyey guri kastoo madiine caynkaasu ahaa maalintii khamrigu waa la xaaraantinimiyey ay soo degtay maxaa dhacay madiine waxay yeelatay webiyo iyo iliilado khamrigu saawad u dareerayo maalintaasana ugu dambeysay maxaa ka jaray waxaa ka jiray tawxiidka ayuu ahaa ma ahayn wax kale waa lagu xidhi doonaa iyo mukhaabaraad baa ku daba socda iyo lacag baa lagu siinaya abaalmarin baa lagu siinaya wax alle waxaasi ma jiraan dadka waxa wanaajiya amba qalloociya waa tawxiidka u toosa amba tawxiidka ka qalloocda marka qadiyadda tawxiidka ambiyadu way ku dhinteen way ka bilaabeen waanay ku dhameeyeen kaasi waa qodobka koobaad waan dedejinayaa qodobka labaad ee ka muuqata dacwadda ambiyada waxa weeyaan tacbiidu nnaas lirabbi nnaas ambiyada dacwaddooda waxaa ka muuqatay dacwaddooda waxaa waxaa halkudheg u ahaa inay dadku addoommo u noqdaan ilaahay dadku inay ka baxaan addoomaha isu yihiin amba qofku addoomaha addoonnimada naftiisa addoonka uu yahay amba cabdulmaal amba cabdudirhami wadiinaar inuu qofku ka baxo oo uu noqdo cabdun lilah subxaanahu wa tacaala addoon ilaahay subxaanahu wa tacaala wamaa arsalnaa min rasuulin wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana faacbuduun waa tiimika un waxaan kale iska daayo wuxuunbaa alla idiin ah ilaahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam hiriqle ninkii la odhan jiray wuxuu qoray waraaq warqadda ku taallo af carabiya laakiin nuxurka warqadda waxaa xambaarsanay aayad qur'an ilahi subxana wa tacala uu soo dejiyo uu leeyahay qul yaa ahla alkitaabi tacaalوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباب ولا, ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا, ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله أهل كتابه hal kelmad isugu keenkeena kelmad qurun baa ina midayn karta yani dadka waxaa laga sheekeeyaa inay midoobaan culimmadu way soo way soo khulaaseeyeen culimmada fahantay midnimadu way soo khulaaseeyeen waxay ku soo khulaaseeyeen tawxiid ulkelima fi kelimati tawxiid kelmadda yani dadka muslimiintaa kelmadoodu inay midowdaa waxay ku midoobi kartaa oo keliya kelimatu tawxiid tawxiid ulkelima fi kelimati tawxiid tawxiidka iyo midnimada muslimiintu wuxuu ku xaqiiqoobayaa oo qura laa ilaaha ila allah taasi meesha hadday ka baxda maxaa soo baxaya waa kala dano dadku waa kala dal waa kala beelo waa kala reero waa kala cirqiyaad waxyaabahay doonayaan way kala duwan yihiin laakiin maxaa midayn kara inay shay keliya wada doonaan shayga qura ee dadka wada deeqi karaa wuxuu yahay waa laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah meesha maanta sartu ay ka qurunsan tahayna waa halkaa meesha la iska fahmi la'yahay ee la isugu iman la'yahay waxaa la karkarayaa meel kale halkii dalooshay iyo halkii dilaacsaneyd ee muslimiinta maarata ka kala dilaacday la toltoli maayo wuxuun baa toli karta oo isu keeni karta laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah rasuulku salawatullahi aleh wasalaam waxaa la faray inuu ahlu kitaabka ku idhaahdo tacaalow ilaa kalimatin sawaayin baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila allah walaa nushrika bihi shay-a inaynu ilahay keligii caabudno cidna aynan la caabudin talabaadna waa maxay walaa yatakhida bacdunaa bacdan arbaaban min duuni illaah inaanay qaarkeenba qaarka kale ka dhigan addoomo inaanay is addoonsan oo dadka qaarna aanay sarrayn qaarna aanay hoosayn dadku inay sinaadaan dadka ilaahay baa wada abuuray xaggee buu ka wada abuuray aadam aadamna xaggee buu ka abuuray ciid buu ka abuuray khalaas casaan iyo madow iyo caddaan iyo mid kaloo maaratay si kaloo samaysan mid indha yaryar iyo mid aasiyaana iyo mid maraykana iyo mid indha geriina leh wax allaaliya waxaas waxay isugu imanayaan kullukum min aadam wa aadamu khuliqa min turaab aadamna waxaa laga abuuray ciiddaas minhaa khalaqnaakum wa fiihaa nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa ciiddaasaa la isugu wada imanaya marka dadkuna inaan is addoonsanoo mid mid aanu dheeraan waxaa la isdheeraada inay noqoto anlaa nacbuda ila allah walaa nushrika bihi shay-an labadaas ma la kala dheeraan karaa qofka tawxiidka la yimaada wuu ka sarreeya wuu ka wanaagsan yahay ka tawxiidka aan la iman ka mushrika ahi naf ma leh aaya ma leh aataar ma leh lama eegeegan karo waa midaan karaamo lahayn qofka tawxiidka lena sharaf ayuu leeyahy haddii tawxiidka la isugu yimaado annaasu sawaasiya dadku way siman yihiin waa sida ilkaha garhfeedha oo kale amba ilkaha shanlada oo kale ayay noqonayaan marka waxa ka muuqata dacwadda ambiyada tacbiidu annaas lirabbi annaas dadka in loo addoomeeyo ilaahay subxaanahu wa tacala oo cid kale aan loo addoomayn waad isweydiinaysaa oo ma waxaa jira dacwado sheeganee dacwado islaamiya oo dadka u addoomeen iyo cidaan alla ahayn haa qofku marka uu dadka u yeedhaayo ee aad dareemayso in wuxuu ugu yeedhaya inay taa aniga isoo raaca oo anigoo kale noqda igu daba fayla waxaan naco waa nacaysaan waxaan jeclaado waa jeclaanaysaan ciddaan jaro waa jaraysaan ciddaan xidhiidhiyo waa xidhiidhanaysaan qofkaasi dadka ilaahay subxaana wa tacala ugu baaqi maayo wuxuu ugu baaqayaa ilaa nafsi naftiisu ugu baaqayaa qofku haddii jamaaco iyo koox uu ka tirsan yahay oo aad arkayso haddii jamaacada aanad ku jirin inuu kuu arko inaad diintii si fiican u haysan amba dariiqii aad ka habowsanta aad ka hallowsan tahay qofkaasi ilaahay kugu yeedhi maaye tacbiidu annaas lirabbi annaas xaaladdiisu maahee waa tacbiidu annaas lilxisbi aw liljamaaca inaad jamaaco u noqoto addoon oo jamaaco aad soo raacduu kugu yeedhaya qofka muslimka waxaa laga rabaa ee daaciga ah sida ambiyaduba ay ahaayeen in niyaddiisa ay ku jirto qofka in lagu xidhay ilaahay qofku ilaahay buu ka leexday jalla wacalaa inxiraaf baa ku dhacay wuu qalloocday waad soo celinaysa xaggaad ku soo celinaysaa meeshuu ka qalloocday markii hore halkii nebiyullahi aadam calayhi salaatu wasalaam baa lagu soo celinaya nebiga calayhi salaatu wasalaam marka jihaadka uu ka warrameeyey sababta loo jihaadaa waa maxay ma kala adkaanshiyaa ma ismuquuninba ma kala adkaanba ma isu xoog sheegashaa wax alla waxaa maa ma kooxdeedu ha guulaysataa ma kuraas ha heshaa ma arliga ha maamushaa may wax allaale waxaas waa khuraafaad rasuulka calayhi salaatu wasalaam si kooban u sheegay waa rasuulku wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam buciftu bayna yaday isaaca bisayf xataa yucbad allaahu waxdahu laa shariika lah waxaa laysoo saaray saacaddii in yar maarata iga dambaysa anoo saacadda in yar ka soo horeeya ayaa laysoo saaray anoo seef xambaarsan oo dagaalansan oo jihaadsan maxaan la dagaalansanay maxaan doonayaa xataa yucbad allaahu waxdahu laa shariika lah keliya waxaan rabaa dadku ilahay inay caabudaan middaasun baan doonaya middaas oo quraan rabaa haddaan dhinto waan u dhimanayaa haddii lay xidho waa lay xidhayaa haddii laysii daayo waa lay soo daynaya ka tanaasuli maayo ilaa dagaal baasha iga gaadhaysa waxaan wadayaa xataa yucbad allaahu waxdahu laa shariika lah ilaahay baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku leeyahay waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu lilah aayad kale maxay leedahay wayakuuna addiinu kulluhu lilah dadku ilaa diinta ay soo wada galaan amba daynuunada ilaahay subxaanahu wa tacaala ee loo daayo cidda addoon loo noqonaya ilaa ilaahoo keliya ay noqoto dagaalku u soconaya ma istaagayo marka loo dagaalami maayo mansab iyo reer iyo gobol iyo qabiil iyo waddan iyo khalaba iyo qahri iyo kala adkaan iyo isxoog sheegasho iyo qof aad necab tahay wax alla waxaa loo dagaalami maayo iyo qof aad jeceshahay iyo axzaab dagaaladaasi dhammaantood waa xuruub jaahiliya waa xuruubun jaahiliya alqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar dhammaantood waa ehlunaar wixii ku dhintaa maxaa lagu badbaadaya litakuuna kelimatullaahi hiya alculya taas oo keli ah ayaa lagu badbaadaya xadiiska aan kuu sheegay bucistu bayna yaday saacati bisayfi xataa yucbad allahu waxdahu laa shariika lah imaam axmed baa wariyey waa xadiis xasana ibnu rajab alxambali raximahullah kitaab buu ka qoray kitaab risaalo ah oo xadiiskaa sharaxaya waxaa la alxikamu aljadiirati bilidaaca min qowli الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam bucistu bisayfi bayna yaday saaca kitaabkaasi waa kitaab buu ku jiraa websaytada isagoo b d f waa heli karta waa kitaab aad u qiimo badan xadiiska aad buu sharaxayaa si kooban wuxuu odhanayaa dadka waxaa loo sheegayaa qowl qowlka hadday diidaan seef baa loola tegaya seef baa lagu musliminaya kii diidaana ha diido kii ogolaadaana ha ogolaado kitaabka ha la akhriyo marka ambiyadu waxay ka shaqaynayeen waa tacbiid nnaas lirabbi nnaas waa qadiyadda ikhlaaska dacwadda maxaad ka rabtaa maxaad ka doonaysaa qodob kaleo ikhlaaska runtii ku tacalluqaa wuu inoo dambeeya laakiin kan laftiisu waa ka qayb inuu qofka niyaddiisa wanaajiyo oo uu dadka baro ilaahay subxaanahu wa tacaala waa caasi qofkani daacaad ugu yeedhaysa qofkan shirki baa lagu arkay shirkigaa laga soo dhufanaya xaggaa la geenayaa tawxiidka qofka bidcaa lagu arkay bidcadii baa lagala dagaalamayaa xaggee loo wadaa xagga sunnada laakiin waar kooxdan ka kaale oo tayada u kaalay waa kud ka guuro qanjo u guur balaayo ka soo baxo balaayo kale u tag weeyaan kaad ku jirtayna waa balaayo kaad u tagtayna waa balaayo kale dadku way isu iman karaan oo dee acmaal dacwadeed way isugu iman karaan oo jamaacad dacwadeed waa la samayn kara lakin tan ka hadlaya waxa weeyaan in jamaacaadku isu bedelaan wax dadka loogu yeedho lagana saaro loogu yeedho oo haddii uu ku jirana waa okay hadduu ka baxana inaka maaha amba waa mid liita amba waa mid hooseeya tan ka hadlaya taas weeyaan marka walaalayaal qadiyadda aadka u muhiimkahay waxa weeyaan in dacwadda ay ka muuqato tacbiidu nnaasi lirabbi innaas saas aawadeed ictibaaraad fara badan oo dadku ay had iyo jeer niyadda ay gashadaan baa meesha ka baxaya waxaa ka mid a kasratu latbaac ambiyada dad badan inay raacaan iyo in yar inay raacdo danka ma laha isaga waxaa laga yaqaanaa in calayka ila albalaaq adiga waxaa lagaa rabaa oo keliya albalaaq dadka inaad wax gaadhsiiso in dad diintu inay kaa baxdo risaaladdu inay kaa baxdo dadku inay fahmaan raacitaanka iyo hanuunka yaa iska leh qalbiga ibni aadamka gacanta yaa ku haya ilahay baa subxana wa tacala gacanta ku haya innaka waxaa laynaga rabaa risaaladii oo sideediiya oo waxba aanay la socon waxna aan lagu darin waxna aan laga reebin inay u baxday gaadho dadka ilaahay subxaana wa tacala inay gaadho marka ambiyadu dan kama laha kasratu latbaac wa qilat latbaac sidaas aawoodee nebigu alayh isalaatu wasalaam wuxuu sheegay wara'aytu nabiya wamacahu arajulu warajulaan wara'aytu nabiya walaysa macahu axad maalinta qiyaamaha waxaa iman doona nebi dhan oo la soo diray oo laba nin ay la socdaan laba qof nin iyo gabadh laba dumara laba nin waxay doonaanba ha ahaadaan nebi dhan oo laba qof ay soo raaceen ummad dhan oo teenaasoo kalea baa loo soo diray waa boqolaal waa kumanaan ayaa loo soo diray waxaa ka soo ajiibay laba qof alrajulu warajulaan iska daa nebigu alayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay wara'aytu nabiya walaysa macahu axad nebi baan arkayaa oo hal qof aanu la socon hal qof aanu la socon yacni keligiia oo cidba ka soo waayo qoomkiisii markaa daacigii ka waran nin daaciya baa meel tegaya dad buu la hadlayaa toban qof buu helay wuxuu le war meeshana waa faashil meeshana waa faashil meesha tan cidba ku aqbali mayso masaajidku buuxsami maayo waxaad dareemaysaa dadka qaarkood imticaad yaraan niyad jab baa ku dhacaya muxaadara u gelayaa wuxuu doonayaa in masaajidku ilaa koonaha kale ilaa koonaha soo buuxsamo oo xagga sare ay buuxsanto oo banaanka la istaago oo sida sheekh hebel loogu imanaya maxaa laigu iman waaye saasuu qofku aaminaya marka wuxuu leeyahay dacwadan bilaa dadkahay mid maaha marka wuxuu doonanayaa meel shacbiyad badan oo jamhuur leh ayuu raadsanaya waa waxaad dareemaysaa waxa ka maqan sababta hadalkiisu u soo baxay sababtay tahay lian yahdiya allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumuri nacam rasuulka calayhi salaatu wasalaam cali wuxuu ku leeyahay inuu ilaahay kugu soo hanuuniyo hal qof baa kuu dhaama adduunka oo dhan way fara badan tahay aayaadka qur-aanka ay tilmaamaya mawduucaasi oo ilaahay subxaanahu watacalaba dacwadda loo idaafaynaya dacwadda yaa iskale ilaahay baa leh baaqan yaa iskale ilaahay baa leh rasuulku muxuu hayaa rasuulku wuxuu hayaa wax xagga ilaahay subxaana wa tacala uu ka keenay dadkana wuxuu u celinaya xagga ilahay rasuulka alayh isalaatu wasalam waxaa la leeyahay qul haadihi sabiilii adcuu ila allaahi adcuu ila allaahi calaa basiiratin adcuu ila allaahi dadka waxaan ugu baaqaya xagga ilaahay rasuulka alayh isalaatu wasalam waxaa la leeyahay falaa yunaasicunaka fi lamri wadcuu ilaa rabbik dadka waxaad ugu yeedhaa xagga allaha walaa yasudunaka canha man laa yu'minu biha walaa yasudunaka can aayaati illaahi bacda id unzilat ilayk wadcuu ilaa rabbik dadka waxaad ugu yeedhaa xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala jinkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam maqlay qur-aankiisa markay laabteen maxay yidhaahdeen yaa qawmanaa innaa samicnaa mun soo dhaaf yaa qawmanaa ajiibuu daaciya allah waxa maqash waxay ajiibtaanaa yeeshaan daaciya allah ka ilaahay dadka xaggiisa ugu yeedhaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam lama odhan dadku ha ku daba istaagaan ee waxaa la yidhi dadka waxaad ku soo xidhaa daacadaada daacadda rasulkuna maxay ku xidhan tahay daacada ilaahay subxaanahu wa tacaala qodobka saddexaad amba maclamka saddexaad ee ka mid a macaalimta dacwatul ambiyaa waxa weeyaan ana alambiyaaa laa yas'aluuna ajran fii dacawaatihim dacwadda ambiyadu ay wadaan dadka ay dacwadda soo gaadhsiinayaan kagama rabaan ajar iyo abaal mushqaayad iyo mushahar iyo lacag iyo weji iyo maamuus kagama rabaan waxay ku doonayaan oo keliya ta ajar bay ku rabaan ixtisaab ilahay bay subxana wa tacala la ganacsanayaan la tijaaraysanayaan ilaahay subxaana wa tacaala nebiyullaahi nuux iyo huud iyo saalix iyo luut iyo ambiyo fara badan oo kale marka ay soo wadaan wadaan wadaan wuxuu ka sheekeynay yidhaahdeen wamaa as'alukum calayhi min ajrin in ajriya ilaa calaa rabbi alcaalamiin waxaan idiin sheegaayo iyo waanadan iyo diintan iyo dacwaddan idinkagama raba maxay ajar iyo waana idinkagama waxaa idinka rabaa oo keliya inaad diinta qaadataan lakiin ajarka yaan ka doonayaa mushqaayadda ilaahay marka dadka qaar baa waxaa laga yaabaa inay markay waxoogaa baashi wadaan ay jiil soo saaraan ee haddana jiil labaad soo baxo ee dadka ay farabataane sheekh hebel sheekh heblaya la yidhaahdo ee dadka qaar waxbaba ay siin waayaan sheekh sheekh hebel keliya oo soconaysa oo oo oo fare maxaa la yidhi fare dufan leh fare aan dufan lahayni wax ma duugaan salaan keliya iyo ixtiraam qura soomiyo kuna waxba ku siin maayaane waxbaad usoo dhigtay waad kusoo tacabtay isagoo taariku salaad u yeedhay salaaddii buu bilaabay qur-aan baad u bilowday sheekh buu noqday waa ninkaa sharafta iyo maamuus kale ama waa gabadhaa sharafta iyo maamuus kale oo kaale waxba bixin maayaane dadkan waa lagu daalayaa uun qofka haddii xisaab noocaasi ay gasho amba afka ha ka yidhaahdo amba caloosha ha ka yidhaahdee dacwaddiisu markii hore may ahayn addacwatu ila allah waxay ahayd addacwatu ilaa nafsi dacwadda ajar laguma qaato mushqaayadna laguma qaato waa waajib saaran waxaan ku weydiiyey salaada waa tukataa soo maaha qofka dula salaada lacag baan ku doonaya ka waran oo waxaan tukanayay ilaa maalintan qaan gaadhay iyo ilaa maalintan afartan jir ahay baan tukanayay salaadda mila lacagta ay maxay ahayd soo la yaab maaha dacwadda iyo salaaddu waa laba waajib ilaahay subxaanahu watacala qofka uu saaray waajibkaasuu qofku iska ridaya wuxuu iskaga ridayaa wuxuu rabaa raalli ahaanshiyaha ilahay wuxuu ka baqanayaa cadaabta ilahay iyo ciqaabkiisa xil saaran buu qofkani gudanaya qofkaad dacwadda gaadhsiinayso iyo ambiyadu cidda ay gaadhsiinayaan dacwadda abaal u geli maayaan abaalka waxay u gelayaan uga horayn waa naftooda qofku waa inuu baraa'atu dhimma uu sameeyo waajib saaran buu gudanayaa dabcan qofkii abaal baa loo gelayaa dee qofka gaalnimo laga soo saaray ee islaam la soo geliyey qofka bidcoole ahaa ee sunnada la soo geliyey qofka caasiga ahaa ee faajirka ahaa ee masaajidka soo galay abaal baa loo galay laakiin adigu xagga ad keegaysa ha noqoto cidda ku badbaadaysa dacwadda waa ayo waa adiga adiga saan akhri lagugu qabsan dadka maxaa wax ugu sheegi weydeen diinta maxaad u gaadhsiin weyday qofku dacwadda waa inuu qayb ka ahaado qodobka afraad dacwadda ambiyada waxaa ka mid a kaanat dacwatu dacwatan tadcuu ila alwaxda آية دعوة مدنمك باقيسة دعوة تفرق وتشردم وتنازع ما يهين والسنة معروفة والله يقنى قرآن كنا وشيغي تجربة هانا الله أركي دادكو انت إسهيستاني ودا سعودانا ويقوليستان hadday iska hor yimaadaana iskhilaafaanna way fashilmaan ilaahay si kooban buu u sheegay oo cajo badan walaa tanaasacuu fatafshaluu fatadhaba riixukum waxa weeyaan ha isqabsanina oo ha murmina hadday taasi ay dhacdo maxaa yani ha iskhilaafina haddaa iskhilaaftaan waxay ku dambaynaysaa awooddiin in meesha ka baxdo yani waa waa maxaa la odhan jiray somaad waxay ku mahmaahdaa toban ninoo isku calooli ceelna way biyeeyaan colna way jebiyaan haddii toban qof ay wada socdaan oo isku isku ujeedo yihiin ay isku meel u socdaan meelba ambiyadu waxay waxay fahansan yihiin tawxiidka waynaga sheegna waxyaaba laga faa'iido waxaa ka mid ah qadiyadda waxdada iyo midnimada iyo wada socodku qeyb weyn ka yahay ambiyada waxaa ilaahi subxaana watacaala ku tarbiyadeeyey inay dadkooda u sheegaan iyaga iyo kuwii ka horreeyey iyo kuwa ka dambe inay isku ummad yihiin ilaahi subxaana watacaala wuxuu leeyay ina haadihi ummatukum ummatan waaxida wa ana rabbukum facbuduuni ummaddani waa ummad keli ah ilaahay baa wada abuuray meel bay ka soo wada bilaamatay meelna way ku wada socotaa hal rabbi bay leedahay hal diin bay haysataa ummatu moxamed hal rasuul bay leedahay hal qiblay leedahay cibaadaadkeedu waa mid keliya qur-aankeedu waa mid keliya maxaa keenay isdhaafdhaafka iyo iskhilaafka maxaa keenay waxaa keenay waa dadka iyo nawaasicdooda waa dadka iyo naftooda iyo dadka iyo shaydaanka ayaa keenay marka qofka daaciga ah waxaa laga rabaa mar walba qofka daaciga ah waxaa laga rabaa in dacwaddiisa laga arko oo ay ka dhex muuqato inuu kala qoqobnaanta iyo kala googo-a iyo iskhilaafka iyo tashardumka iyo ishor imaadka inuu necab yahay yaan afkaaga laga fahmin inaad koox doonayso iyo in yar iyo jeex iyo gobol iyo qolo yaroo gaara inaad u xuslinayso ad u ordayso yaan lagaa fahmin dacwadduna noocaa kuma socoto dacwaddu mar kasta waxay qiimo kusii yeelataa mar kastee laba isu sii tagaan oo laba kale ay isu sii yimaadaan dacwaddu waana kasii qiimo badanaysaa waana kasii xoog badanaysaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii madiine uu yimi waxyaabihii ugu waaweynaa ee laga dareemay maxay ahaayeen dee khilaafaadkii jiray buu meesha ka saaray saddex qaybood baa loo kala fadhiyey waxaa loo kala fadhiyey aws iyo khasraj iyo yuhuudi aws iyo khasraj oo oo carab isku ah oo haddana laba kale ah oo ay dhex miranayso iyo sidaasoo kale nimankii yuhuudda la odhan jiray oo laftooda saddex qaybooda rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yimi madiina waxa uu ka soo saaray waxdatun waaxida hal shay oo qura nidaam buu u sameeyey siirada akhriya sagaal iyo toban qodob oo heshiisa ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu qoray oo u dhexeeya muslimiintii oo dhinaca aws iyo khasraj iyo muhaajiriintii uu mid keliya ah iyo yuhuuddii oo gaalahoo mid qura ah ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu isugu keenay hal xaashi iyo hal waraaq iyo heshiis keliya madiine inay magaalo qura ahaato hal nidaam inay leedahay hal cadow leedahay hal wajahaadna ay leedahay qofka daaciga waxaa laga rabaa markaa waa in la fahmaa waa in la fahmaa qofka daaciga in laga fahmo inuu doonayo dadku inay israacaan ee aanu rabin dadku inay sii kala tagaan ee qofka muslimka yacni waxyaabaha ku abuuran waxaa ka mid a shayba shayga uu ka wan yahay buu doonaya yacni qofka muslimka zamanku ma xadeeyo meesha uu degan yahayna ma xadayso waxaad ku xidhan tahay ilaa nebiyullahi aadam calayhi salaam dadka iyo dalkana waxaad ku xidhan tahay inta aad shahaadatay intay laagtay imise meelado kala joogtaa isku dareen baad tihiin isku doonitaan baad tihiin isku cadow baad tihiin isku waxbaa rabtaan isku waxbaa idinla dagaalamaya waxbaa isku waxbaa xaqiijinaysaan isku aakhiro isku jid baad tihiin markaa qofka muslimka ahi waa qof ka ballaadhan in yar iyo kooxo iyo dad iyo dalal yaryar oo koob kooban qof ka ballaadhan weeyaan qofka muslimka ahi waxa uu ku socdaa ulaa'ika xisbullah alaa ina xisba allaahi hum almuflixuun xisbiga ilaahay oo keli ah ayuunbaa dadka wada qaadi kara xisbi yaroo kaa ka sokeeya in yar buu haynayaa oo ku meel gaadha halkaa markay soo gaadha hadduu sii haysto wuu ku ceeboobaya qodobka u dambeeyaan kusoo gabagabaynaya waxa weeyaan waa halkaa afartaasaan runtii intaa kusoo joojinaya way waktiga ayaa koob kooban oo yaryar laba qodob baan iska dhaafaya haddii ilaaha idhaahdo saddex talo oo maaragtay aan sii raacin lahaa qodobka nasaa'ix amba talooyin iyo tawsiyaad qodobka kubadan ku talinaya waxa weeyaan qur-aanka in la akriyo qur-aanka in la akriyo waa waa laga yaabaa inaad yaabto dee malaa qof halkan fadhiyo qur-aankaan wardi ku lahayn inaanu jirin baan umalaynaya qofaan qur-aanka maalintii wuxuun ka akriyin salaada maahe intuu la yala fadhiista qur-aanka qofaan maalintii wax ka akriyin meesha inaanu fadhiyin baan umalaynaya hadduu fadhiyana xaalkiisa mooji qur-aanka waynu akrinaa laakiin waxaan ujeedaa qur-aanka in laga akhriya xagga qalbiga qur-aanka saddex meelood baa laga akhriyay bay culimmadu yidhaahdeen qur-aanka waxaa laga akhriya ima bilqalb wa ima bilcaql wa ima billisaan waxa ugu liita qofka ka akhriya qur-aanka carabka kaa waxaa yaro dhaaman qofka ka akhriya carabka iyo caqliga labadaba waxaa ka wanaagsan qofka ka akhriya qur-aanka qalbiga qofka muslimkaa markuu qur-aanka akhrinayo qur-aanka waa inu la noolaado qur-aanku mar waa tacabud oo dee xuruufta akhriskooda ajar laga helayaa rasuulku alayh isalaatu wasalaam waa kale qofka haddii qur-aanka uu akhriya xaraf kasta waxaa loo qoraa ajar xarafkii xarafki waxa weeyaan waa toban alf laamiim ma aha xaraf maahe saddex xaraf weeye amba afar xaraf weeye marna qur-aanku waa hidaaya oo dee waa wixii lagu noolaanayay alf laamiim dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin qur-aanka mar waa laga barakaystaa mujarad qur-aanka inaad akhrido aad sidato waa barako khayrkaagaa badane wa haada kitaabun mubaarakun anzalnaa waa kitaab barakaysan waanu soo dejinnay khayrkiisaa badan yani qofka akhriya khayr khayr buu ka helayaa qofka dhigaa barakaya khayr buu ka helayaa qofka akhristee fahmaa mid ka sii badan buu ka helaya qofka ku camal falaa saas oo kale markaa qur-aanka qofka muslimkaa noloshiisa qayb weyn inuu ka siiyo qur-aanka run haddaad doonaysaan meelaha aynu ka liidanno ee dacawaadkeenu ay ka liitaan waxaa ka mid a qur-aankaa ka mid a qur-aanka saynu la macaamilnaa saynu la dhaqanaa nolosheena markaad qur-aan maanta akhrido ee qur-aanka aad dhamaysaad isku laabtaad saa u dhigto maxaad dareemaysaa isla adigii un soo maa adigii qur-aanka bilaabay un baa tee laabay oo dhigay uun laakiin haddii ay dhacdo qofku qur-aanka markuu dhigo inuu isxansado udhaa wallahi halkaa qalooc baa kaaga jiray halkaas sibay ahayd maxaad ka faa'iday qur-aankaad maanta akhriday maqraad akhriday jis baad akhriday maxaa kaaga soo baxay oo qofkii muslimkaa uu dareemay inuu zaad qaatay maalin walba yowm jadiid qur-aankuna waa jadiid maalin kastoo qofku qur-aanka uu akhriyo wax cusub baa uga soo baxaya wax cusub baa kaanama waxaad moodaa talow markaad shalata qur-aankan akhrinaysa xaggaad eegaysa oo soconaysa maxaad fahamsaneyd maxaa maxaa kuu soo baxayay marka qodobkaasi waa qodobka koobaad qodobka labaadna waxaan uga jeedaa waa cilmiga dacwadda iyo cilmigu ma kala ma kala maarmaan dacwadda iyo cilmigu ma kala maarmaan marka in aqoonta iyo barashadeeda lagu dadaalo ayaddii qur-aanka imkaan akhriyaayo qul haadihi sabiili adcuu ila allahi calaa basiiratin cilmigu waa darajaad darajada ugu sarreysa waa basiirada darajada ugu sarreysa waxaa la idhaha albasiira ibnu qayim raximahullah wuxuu leeyahay cilmigu waa darajaado aclaa darajaati alcilmi waa albasiira waxay u tahay basiiradu qalbiga siday indhuhu aragga ay u yihiin haddii iminka halkaa dhagaxuu yaallo amba miiska aynu hor yaallo amba laambaddanayna hayso oo kale saad u arkayso oo kale qofka xaqaa'iqda iyo waxyaabaha jiray cilmiga oo qofku u arkayaa buu ley ibnu qayim raximah allahu tacaala marka cilmiga ha lagu dadaalo weliba gaar ahaan marka dacwadda loo jeedo ambiyadii ilaahi subxaana wa tacala maxay odhan jireen qul innii calaa bayinati min rabbii wakadabtum bihi maa cindii ma tastacjiluuna bihi markay doodaan ambiyadii aqwaamtoodu waxay ku odhan jireen haddii aan bayina haystae caddayn ka warramo wax cad haddaan hayo ee qaar waxay odhan jireen ara'aytum in kuntu calaa bayinati min rabbi bal ka warrama haddaan bayina haysto qofku haddaanay waxa wax ambaarsan yahay dacwadda wada haddaanay u wada caddayn waanu difaaci karin karin waanu sheegan karin oo haddii ishkaalaad ay ku soo aroorinayo shubahaad haddii lagu soo arooriyo shubahaadkaanu ka jawaabi karin wuxuu u baahan yahay inuu ismuraajiceeyo isagu su-aal lagu weydiiyo tira saasa ahaa ii kale sheekh maan soo weydiinayahay sheekhaad soo weydiinaysaa ku fadhiyaa qofkani su-aal buu qabaa su-aasha waa laga qanciya waxba laga yaba su-aasha dhab inay ka tahay su-aalaha qaarna waa tacanut baa ku jira waa lagu ixraajinaya waa lagu ixraajinaya marka qofka muslimka ahi waa inuu aqoon iyo cilmi inuu leeyahy waxaan kusoo gebagabaynaya qodobka u dambeeya qiraa'atu taariikh qiraa'atu taarikh cilmigay ka mid tahay guud ahaan qiraa'ada iyo wax akhriska in la badiyo caalamku maanta wax kasta way sahlanaadeen waxyaaba aadka u sahlan waxaa ka mid a qiraa'ada qofku xilligiisa xilli ka mid a inuu qiraa'o sameeyo maxay maxay ku imanaysaa shayga ugu muhiimsan ay ku imanaysaa waxa weeyaan waktigaaga inaad habayso dumar baa tihiine hadday gabadhu awoodi weydo kijinka intay ku jirtay inay inay inay habaysan kari weydo horta saacadnimad gelaysaa kijada dee ila nin weyn baan ahoo reer baan leeyaho waan aqaanaa kijade eeg gabadhu waxay gelaysaa kijadii waxaa laga yaabaa inay gasho barqada gaaban fiidkay ka soo baxaysa way sii socotaa way soo socotaa way sii socotaa way gelaysaa waxoogaa bay dhex fadhiyaysaa way ka baxaysaa haddii gabadhu awoodi weydo saacadaha ay shaqada qabanayso kijada waa qayb ka mid ahun amba ciyaalka amba waxbarashadeeda amba shaqadeeda amba kijadeeda shaqada ugu badan waa guriga hawsha guriga gabadho hadday wakti u samaysan kari weydo oo ay habeen weydo saacaddaana gal saacaddaana ka soo bax oo intay buug iyo qalin qaado horta meesha maxaa laga qabtaa meeshan guriga horta maxaa laga qabtaa ay tiraa kow waa kaas ka labaadna waa kaa ka saddexaadna waa kaa ka afraadna waa kaa intaasi kaa masalan weelka intaa lagu xali karaa ma toban daqiiqo ma labaatan ma nuso saac qor meel iska dhig dabeeta soo bilow maalin maalmaha ka mid a wakti baa kuu soo hadhaya wakti faadi ahaan jira baa soo hadhaya waxaan rabnaa waktigeenan isku dhex daadsan kolay dee muxaadara sheekh uu sheegay oo haddii ilaahay ka dhiga ka mid a laakiin waxaan xusayaa qiraa'ada iyo wax akhrisku suuro geli maayo xataa qur-aanka maqraha aynu akhriyayna ma suuro gelayo haddaan waktigeena habaysnayn oo waxbaa isgelaya mararka qaar oo xilligii qur-aanka ayaa shaqa soo gelaysa oo wax kalaa dhakada ka soo fuulaya masaa qur-aanka dib loo riixaya markaasaa la ilaawaya maalmaha qaar laakiin waktigaagu hadduu kuu kala dhigan yahay oo meelo uu kuu kala yaallo qur-aanka waad akhrin karaysaa qira'a kalena waad samayn karaysaa wax kale ha samaynin qur-aanku waxaad akhriyaysaa jis ama laba jis oo nus saac si amba saacad si qiraa'adana waxaad sitaa saacad kale un bes hana isku badinin oo shayga haddaad isku badaysa marka dambe waa la nacaa qofka haddaan huwaayidu lahayn saddexdaa qodob baan kusoo gebagabayn lahaa aad iyo aad ba umahadsan tihiin wixii aan qalday kolley waa naftayda deg deg fara badan baa igu jirayoo waktigiibaa maaragtay intii aan sii sox socday intaa sheekhu sheegaybaa waktiga googo-ay markaa intaasan kusoo gebagabaynaya waa mahadsan tihiin وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم